gudoomiyaha gobolka daadmadheedh iyo iskuduwaha wasaaradda deegaanka ee gobolka iyo maalimoogeen ka dambeeyeen waliba ayuu wadanaa howlgalo laka bileeriye waana lakala dagaalamo xaalufinta deegaanka iyo gubowga dhuxula iyo oona kaaladeen ciidamada ammaanka iyo waliba iyo fuliyana howlgalo lakala dagaalamayo dhuxula wayban iyo dhammaanba iyo dabqobasiiyana goobo shalduwan oo lugashadayo dhuxula ee ka taala tuulada araala anka horeyna iskuduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbedelka imilada ee gobolka daadmadheedh cabdiqaadir odowaa xaaji iyo waliba usa faahfaahin ku biyey howlayu ku fuliyeen tuulada araale ee gobolka daadmadheedh waxaanu soo baxnay howlgal ku saabsan ilaalinta deegaanka iyo la dagaalanka dhuxusha oaanu weegagii u dambeeyey baanu ku jirnay anigii gudoomiyaha gobolku iyo ciidanka booliisku iminka waxaanu joognaa tuulada caraale caraale maxamed waxaanu soo marray xaaxi waxaanu soo marray cabdi faarax howlgalkaas oo aanu la soconnay meelaha ay dhuxusha laga shido waa kaas nimka arkaysaana waxa weyn halkan waxaan ku shidaynaa waa dhuxul tuura runtii annagu waxaan u taagannahay inaanu deegaanka ilaalino deegaanka ka shaqayno ciddii kasta ee deegaanka dhibaataynaysana aanu ka qabanno qofkii aan deegaanka u turin annagu uma turayno oo waxa weeyaan runtii wax badan baa waxa weeyaan hawsha aanu xoogga saaraynaa iyadoo deegaanka hawshiisa ay fara badan tahay waa dhuxusha gudoomiyaha gobolka oo runtii aad iyo aad isaga xisaaray dhuxusha iyo ilaalinta deegaankaba oo runtii si hagarla-aan la shaqeeya waan aad iyo aad baan uga mahad celinayaa isaga iyo ciidanka booliiskaba halkan waxaan uga digayaa cid kasta oo ku howlan inay deegaanka dhibaateeyaan inay faraha ka qaadaan oo faraha kala baxaan annagu ciddaanu ku qabanno sharcigaanu maraynayna oo turi mayno waqtiyada qaar habeennada qaar oo aan garanayo laba saddex habeen inay ahayd waxaan ku gaadhayn labadii habeennimo iyo barhkii waxla waxa dhaxanta dhacaya aa ogeydeen ee dhaxan jirtay anigee gudoomiyaha gobolku cabdiraxiin labadii barka habeennimo iyo saddexda habeennimo ayaan xoroonaynay dhinaga kale gudoomiyaha gobolka daadmadheedh cabdiraxiin maxamed axmed iyo walibuuse sharaxaad ku biyo ujeedka dhukuleeye howlgalada iyo sidaiyo muhiimiga tahay in dhammaan bulshada gobolka ku horseedaan isbedelada imiladiyo nabaad guurka geedo waxaanu howlgal ku soo baxnay anigiyo suduuha cabdikhadar suduuha deegaanka howlgal lagula dagaalamayo dhuxusha iyo dadka deegaanka qarribaya dhuxusha lagula dagaalamayo ayaan u soo baxnay taasoo aad sida aandhihinuba ku arkaysaan aanu xilligan oo xilli dambaa oo habeennimo ah nagu soo gaadhay inaanu shaqada annagu saan u wadnay godkii ugu dambeeyey iminka aanu ku gubayno ayaa runtii howlgalkaasoo aan ahayn mid maanta bilaabmay laakiinse mid muddooyinkii u dambeeyey baaanu ku howlanayn sidaanu bahashaa deegaanka qarribaysa ee dhuxusha ee dhirtii iyo deegaankiiba qarribaysa aanu kula dagaalamayno taasoo howlgalka aanu ka bilownay markii hore gaadiidkii dhuxusha lagu qaadayey aanu soo ururnay koley aanu soono bandhigi doonno gaadiid aad fara badan oo yaryar iyo waaweynba leh oo lasoo qabtay iyagoo dhuxushi saaran tahay lagu soo qabtay ay ku xeraysan yihiin saldhigga dowladda saldhigga gobolka oo kolley maalin dhow aanu soo bandhigi doonno tallaabadii labaad aanu qaadanay waxaanu qaadanay aanu qaadanayna waxay noqotay inaanu gubno godadkii iyo meelihii dhuxusha lagu shidayey aanu runtii halkooda ugu tagno aan ku soo gubno iminka waa howlgal aanu ku guda jirno weeyaan oo aan laakiinse dhammaad lahayn dadkaa deegaanka qarribayana waxaan ku wacyigelinayaa dadka magaalooyinka jooga deegaanka ku noole way isu wada warhayaan inay soo sheegaan qofka qarribaya ee dhuxusha gubaya hadduu qofka la deegaanka ahee arkaya qariyo runtii waxba laga qaban kari maayo haddii laakiinse la wada shaqeeyo oo shacabka iyo maamulku wada shaqeeyaan runtii bahashaa waa la cidhib tari karayaa taasaan idinku wada dhiirigelinaya qof wal oo kastaa ha soo garaace arka in dhul la garaacayo ma dhuxul la gubayo hala soo xidhiidho maamulka gobolka uu ka kow yahay suduwe cabdikhadar oo runtii shaqadaa leh runtiina ku ammaanan siduu uga howlgalayo iyo siduu uga shaqaynayo annaguna aan ku garab taaganahay taasaa inoo wada ballan ah waxaan u sheegayaa dhammaan maamulada tuulooyinka ka shaqe tuulooyinka haydharka u ah ama maamulada guddiyada u ah magaalooyinka oo runtii aada loo xamanayo kana qayb ah runtii inay bahashaa ay garab siinayaan ama aanay sooba sheegeen dadka deegaanka qarribaya meelihii ay mas-uuliyadda ay ka saarnayd ay tahayna deegaanka inay ilaaliyaan haddana aanay soo gudbinayn in iyagana si gaara runtii haddii aanay deegaanka ilaalinayn iyagana laga shaqayn doono cid kasta oo lagu soo qabto dhuxushaa waxaa la mari doonaa sharciga siduu sharcigu dhigayo taasaana runtii lagu ciqaabi doonaa ciqaabtay mutaystaan guud ahaanba maamulka gobolka daadmadheed iyo waliba usadwadee dadaala lakala dagaalamo ku horsadowka isbedelka imilada iyo in lan xaalufina geedo deegaanka